maalinta caalamiga ah ee kalluunka tunka waxaa la xusaa labada bisha meey ee sanad waliba maalintani waxaa lagu weyneeyaa oo dadweynuhu dib loo xasuusiyaa kow wacyigelin caalami ah labo dhiirigelin kalluumaysiga waara saddex xoojinta iskaashiga caalamiga ah afar muujinta saamaynta dhaqaalaha iyo dhaqandhaqaale shan digniin iyo talabixino wanaagsan oo loo sameeyo bulshada caalamka haddaba kow wacyigelinta caalamiga ah ee maalintan maxay u tartaa dadweynuhu wacyigelinta caalamiga ah maalintani waxay dadka adduunka xasuusisaa muhiimadda uu kalluunka u leeyahay guud ahaan nolosha badda dhaqaalaha iyo amniga cuntada oo idil labo dhiirigelinta kalluumaysiga waara maalintani waxay dhiirigelisaa kalluumaysiga waara sidoo kale maalintani waxaa la bogaadiyaa dowladaha shirkadaha kalluumaysiga iyo guud ahaan cid kasta oo ku howlan kalluumaysiga sida kuwa la dhiirigeliyo waxaa ka mid ah kalluumaysatada yaryar arrinkani ayayna waxa ay ku qaataan hababka kalluumaysiga waara si loo ilaaliyo tuunka iyo nuucyada kale ee badda ku nool saddex xoojinta iskaashiga caalamiga ahi maalintani waxay dhiirigelisaa iskaashiga ka dhexeeya waddamada adduunka oo idil waxa ayna si wanaagsan oo wadajir ay isu soo jiidaa guud ahaan waddamadaasi tani waxa ay suurtagelisaa in si wadajir ay u maareeyaan kalluunka tunka oo badaha ku kala fardhisan iyada oo la adeegsanayo cilmiga xeerarka caalamiga ah iyo maamulka wadajirka ahi afar muujinta saamaynta dhaqaale iyo dhaqankaba tuunku waxa uu door weyn ka ciyaaraa dhaqaalaha dalal badan iyo nolosha maaliyadeed ee qof ahaaneedba maalintani waxay iftiimisaa sida kalluumaysiga tuunka uu u taageerayo shaqo abuurka dhaqaalaha maxalliga ah iyo dhaqamada qadiimiga ah ee bulshooyinka xeebaha ku nool oo idil shan digniinta iyo talabixintu tani waxa ay taageertaa digniino kala duwan oo ka imaanaya hay-adaha iyo talabixino ka imaanaya sidoo kale dowladaha waxa ay bulshada caalamka ay arrinkani ku baraarujinaysaa khatarta ka imaan karta kalluumaysiga xaddhaafka ah wax kabeddelka cimilada iyo sidoo kale arrimahan waxa ay taageerayaan saameynta xooggan ee dadku aynan ka warhayn ee ka jiri karta kalluunka tuunka iyo dhammaan nidaamyada deegaanka badda kalluunka soomaaliya khaniinimo iyo dabiici ayuu isku darsaday soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer afrika oo dhirirkeeda uu gaarayo ilaa iyo saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir xeebahani khaniga ah waxay soomaaliya siiyeen mid ka mid ah khayraadka kalluunka ee ugu hodansan guud ahaan geeska afrika nuur shariif gacal agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka hirshabelle ayaa ugu horeyn ka hadlaya ahamiyadda ay leedahay maalinta labada bisha meey oo loo dabaaldego maalinta kalluunka tuunka maalinta caalamiga kalluumaysiga adduunka waxay muhiim ay u leedahay kalluumaysigu wuxuu muhiim u yahay caalamka sida uu muhiimka u yahay soomaaliya muhiim u yahay laanta hirshabelle muhiim u yahay shaqa abuurku muhiim u yahay dakhligu muhiim u yahay amniga cuntadu muhiim u yahay navitaratinku muhiim u yahay waxyaaba badan uu muhiim u yahay oo maanta haddii hirshabelle ay haysan lahayd qalab iyo mekanism ay uga faa'iidaysato kalluunka waxay ku filnaan wax allaala waxa dakhli oo hirshabelle ay u baahan tahay kalluunkan iyo kabargaraynaya waa maaso dhow
waayahay sidee ayay wasaaraddu u xoojinaysaa ilaalinta khayraadka badda ee iyo webiga hirshabelle gaar ahaan kalluunka wasaaraddu waxa ay u xil saaranta ma ahan kalluunkan iyo waa wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraad dadka badda waayo khayraadka badduna ma ahan kalluunka kaliya ma aha macadina ku jirto waxaa ku jira deegaana ku jiro waxaa ku jiro kalluunkaa ku jiro waxyaaba badan dadkaa ku jiro oo human resource ah waxyaaba badana ku jiro wasaaradda xoog waxay saaraysaa in sharciyo loo sameeyo xeerar loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo tababaro loo sameeyo kalluumaysatada khabaradii lafteeda howlgilla waxaa loo sameeyo isheg tababaro horna waa loogu sameeyo kuwo caalamiya iyo kuwo isheg oo waa maalin aada u weyn runtii ummadda soomaaliyeedna qiime iyo mug iyo miisaan ugu fadhiso kalluumaysiga wuxuu ku tiirsan yahay uu qayb ka yahay weliba nolosha dhalinyaro soomaaliyeed iyo qoysas badan oo soomaaliyeed mataqaanaa qatulyoonkooda ka helo marka waa maalin aada u weyn waana soo dhaweyneynaa maalintaas ayada maxay ka dhigan tahay in maalintan la xuso kalluumaysiga iyo jalaabashada iyo in kalluunkii dadka dib loo xasuusiyo maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay inay il dhaqaalo oo wadanka qaybka ay ka mid tahay kow waxay kale ka dhigan tahay inay tahay shaqo dhiirigelin u noqonaysa dhalinyarada ka jalaabata labada dhinacba dhanka badda iyo dhanka webigaba dhiirigelinta kalluumeysiga waara maalintani waxay dhiirigelisaa kalluumeysiga waara sidoo kale maalintani waxaa la bogaadiyaa dowladaha shirkadaha kalluumeysiga iyo guud ahaan cid kasta oo ku howlan kalluumeysiga